runtii waxay la tahay shirka isaga shir ummadda soomaaliyeed ay ku faraxday maaha shir ummadda soomaaliyeed ay sugaysay habeer go-aamada kasoo baxayna runtii maaha waxay la tahay goysmadan iyo xalqintan iyo waxaan la sheegayana dee haddii dawladan la yahay ee aan fakarni leeyahay un lagu soconaynin dawladnimadu habbay leedahay habkuna wuxuu yahay in dawladdu ka wada hadasho mxuaha fulinta iyo xeerdejintu ay ka wada hadlaan wixii ay ansixinayaanna ansixiyaan dabeedna go-aamadooda lagu dhaqmo laakiin waxay la tahay dee qof waliba siduu doonayo dawlad kama yeelo maba sababta waxa weeye madaxweynahaana dooniyey airportkana geeyey muxuu ahaa go-aan aan ku kala tagnay oo ka wada hadalnay oo ka tashanay oo bislaynay ma ahayn go-aankani haddii miidiyuhu i weydiiyaanna waxaanan ogeyn yani haba yaraatee nin weyn baan aha yani dhaartii aan ku dhaartay baan meel kaga dhacaya ama dembi ku gelayaa arrintani arrin aanu ka wada hadalnay ka tashanayna ma ahayn madaxweynahana waxa weeyaan fakarkiisa waa ku ixtiraamaya laakiin dee dawladnimada sidaa kuma shaqayso wallaahi qorshe cusub qofkii isagu sidaa u arkaya hawrko laakiin waxaan dareensanahay waxani wax laba qof ku siman maaha waa masiir ummadi leedahay waa masiir marka puntland la dhaafo ummadda soomaaliyeed oo dhan ka dhexeeya waa masiir u baahan la tashigiisa iyo ka tashigiisa waa masiir u baahan taxadarkiisa marka khilaafna maaha isqabqabsina maaha wax cusub oo puntland u bilaamayna maaha laakiin fakarkiisuu maray anna fakarkaygaan sheegay laakiin wada shaqayntu waa barteedii madaxweynahayguu yahay anna madaxweyne ku-xigeenkiisii baana marka haddii sidaa qofkii u arkaa isleewa isaga leewaaye waayahay dhowaan waxaad ka timid magaalada muqdisho aad baana loo hadalaya dadku waxay lahayeen madaxweyne ku-xigeenku wuxuu aada ugu dhow yahay madaxda dowladda federaalka marka taasi saasay ku caddahay soo lama dhihi karo
waxaan dareemayaa madaxda dawladda federaalka nin hadeerto dawlad baan madaxweyne ku-xigeen ka ahay shacabka reer puntland meel kastay joogaanba guud ahaan iyo gaar ahaan xildhibaanadii doortay waan uga mahad celinayaa waxay la tahay karaamo xumo iyo magaxxumona inaanan intii aan joogay afartaan sanadood iyo sideed bilood miyaa hadda mise waa toddoba bilood inaanan dalka u keenin puntland mar walba wanaagiisa iyo horumarkiisa iyo yacni waxaan raadinayay amnigiisa iyo nabadgelyadiisa marka waxay la tahay fakarkaasi inaanu meesha ku jirin aniga dawladda federaalkana wax naga dhexeeyo oo aan ahayn inay yihiin dawladdii federaalka ee ummadda soomaaliyeed ku aamintay masiirka ummadda soomaaliyeed inay horey u wadaan waxaan dawladnimaduna waa waa un xarig isu dhiib qori isu dhiib weeye qof waliba bartay taagnayd buu kasii kaxeeyaayo ama qofna meel wanaagsan buu geeyaa ama qofna bartay joogtay meel ka xun ayuu keenaa marka anigu waxaan dareemayaa inaanay yacni la geynin ama la geyeysinin dawladda federaalka inay fadhiid noqoto labada lugood lagu dhegee waxaan rabaa inay horsocod noqoto dawlad najaxday oo ummadda soomaaliyeed gaarsiisay amiin gaarsiisa barka laga filayo ama himilada dadka rumaysa ayaan anigu doonaya
hadda waxaa hadlay oo war qorac la soo saaray madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya shir buu ugu baaqay maamul goboleedyada toddobiyo tobanka iyo sideed iyo tobanka bisha tan nin weyn oo odayana waa tahay kase kow madaxweyne ku-xigeenka puntland inaad tahay xaaladda dalkana waa la socotaa soomaali oo dhanna waxaadan ugu jirtaa in xal yimaado oo la heshiiyo horey loo socdo maxaad ku talin lahayd
waxaan ku talin lahaa madaxweynahana runtii waan ugu hambalyeynayaa waa maqlay kollay idaacado iyo t v-yaha hore oo su-aasha ay weydiiyeen waa jiraa waan ugu hambalyeynayaa muxuu ahaa madaxweynayaasha goboladana iyagana waxaan kula talinayaa in ay aqbalaan taas waxaa ka imanaysa sidaan anigu arko natiijo wanaagsan wada hadlaaba heshiiye waxaan waxay u baahan tahay inta lays hor fadhiisto waxaa lagaga cabanayo yes waan dareensanahay dawladda federaalka in laga cabanayo waxaan dareensanahay in la tuhmayo in dhaqaalo fara badan oo dawladda soo galay yani sidai ay ahayd aan gobolada waxba uga gaarin hadday jirto iyo haddaanay jirinba waxay tahay inta la wada fadhiisto in laga wada hadlo macal cuna muuqan doone markaa waxaan maqlayaa in dowladda federaalku warqad soo saartay ay leedahay dhaqaalaana soo siinay madaxweyne ku-xigeen baan ahay anigu dhaqaalaha dee ma ogi hadday jirtana de ciddii loo dhiibay iyo wasiirada maaliyadda iyo ciddii yacni soo qaaday yinbaa ka jawaabay bay ila tahay laakiin waxaan leeyahay yes haddii waxayna kaga maqan yihiin aan wada hadallo laakiin cadowguna yaanu inagu wiirsanin adduunkuna yaanu inala yaabin dowladdana shaqadii aa haysan yaan la xanibin labada lugood yaan lagu dhegin waxanina yaanay noqonin yani hab cusub oo hala noqdo madax wax kastoo yimaadana wada hadal halagu ha lagu dhameeyo ugu dambayn haddaan marka su-aal kuwaas ka bedela